asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle mideenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caanka ahaa mid ka mid a waxaa la yidhi waxaa jiray reerbaa meel deganaa reerkaa meesha deganaa ayaa waxaa soo dhex galay ama muska u soo istaagay aar diihaal qaba midkaasoo maaragtay muddo ahaa ama muddo badan dool ku jiray baahi fara badanna taban haya haddii uu soo istaagay sarsarka heerka waxa uu arkay in geelii la ootay aryihii la xaraystay xoolihiina la kala xafitay isagiina uu bannaanka taagan yahay mana ahan aarku mid caws quutaa ama caano meel yaalla cabba badanaa waa mid jecel sarar iyo dariib iyo maaragtay dhegatooyin uu isla dhaco intaa haddii xaalku marahayo isagoo diihaalka noocaasa qaba oo rafaadsan oo bannaanka taagan ayaa waxa uu maqlay oo dhegtiisa ay qabteen ama uu arkay wiil yar oo buuranoo bacbacooda oo ciyaarahaya wiilkaa isaga ah ayaa aabbihii wuxuu ku leeyahay war soo fadhiisa libax kucumi aabbihii ayaa wuxuu yidhi war soo fadhiiso libax kucumi islaantii dhashay ayaa tidhi war libax kucunya soo carar yuuse libax kucunle walaashii oo gabadha ayaa tidhi ha kucuno libaax bal u fiirsa saddexdaanay aabbihii baa yidhi libaax kucun dhaarkuna waa maqlaa ama libaaxu waa maqlaa hooyadii baa tidhi war soo fadhiisa yuusan kucunin libaaxuye gabadhii baa tidhi ha kucuno libaaxu saddexdaa eray oo cunitaankii iyo libaaxiiba ay meesha ku wada jiraan ayuu libaaxiyu dhegta ku dhuftay kolkaasuu libaaxii ishayn waayey suu yidhi wiilkaa yarkaa ee aabbihii ila rabo ee hooyadihii iigu cabsiisay ee walaashihii iigu habaartay talow yaa isukaaya diidan ayuu yidhi bal u fiirso wiilkaas aabbihii igu habaaray hooyadii iigu cabsiisay walaashihiina iiga digtay ee layla rabo talow yaa isukaaya diidan ayuu aarkiiyu kor ugu dhawaaqay taasoo noqotay halkudhig muhiima oo wax fara badanoo in laysku cabsiinayay inay dhab noqon karaan ama ayna dhab noqon karin halkaa kaaga tusaysa waxa weeye hadallada qaarkood inay mahosho gelin karaan iska badaa bini-aadanka ee xitaa noolayaasha kaleento ayay halkaa kaa tusaysa waxay kaloo halkaa kaa tusaysaa waxyaalaha hadallada intooda badan la leeyahay inaadan adiga keligaa halkaaga ka maqal waxaa kale oo aad halkaa ka garanaysaa wax fara badan oo adduun badanu sheegahaya ama dalal badan iyo ummado badan ay sheegahayaan oo sida iyagoo kula raboo kale ay kuugu sheegahayaan haddaba inayna kula rabin oo ay arrintu wiilkaa yarka heerkood ilaa shan hayoo kaleento ay tahay oo aad iyo aad waxaa la mida xorriyatu qowlka waxaa la mida dowlad wanaagga waxaa la mida duqmuraadiyadda waxaa la mida horumarkii isku fillaanta ay ummadaha adduunka ku nool ama waddamada kaleento ee saancaduhu inoo sheegaan inay yihiin wiilkaa yari libaaxa lagu cabsiinhayey sidiisoo kaleento balse aynan ahayn wax laynan la rabo mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka iibi waxaa la yidhi afxumo rag bay kala dishaa afxumo rag bay kala dishaa